bismi illahi raxmaan raxiim waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan saakay oo talaado ah saacadduna tahay afartii markii subaxnimo aan halkan ku qabanaynaa shir jaraa-id shirkaa jaraa-id oo ku saabsan in aan xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranku uu shaqayn la-yahay uu ka shaqayn la-yahay meeshii uu ka shaqaynayey ilaa kun sagaal boqol toddobaatan shantii xalayna gaarigayga maxaa loo diiday inuu soo galo madaxtooyada la isku dayey in aniga iyo gaarigayga dhib loo geysto ilaa haddana gaarigayga dhibka ku yaallo askarta madaxtooyada ka shaqaysa iyo maamulkooda ayaana sabab u ah shaqaalihii saakay shaqo tegi lahaa oo aadi lahaa wasaaradaha inay soo baaraan in loo diiday inay soo galaan kana baxaan madaxtooyada oo ah meeshii ay kun sagaal boqol toddobaatan shantii ilaa hadda ay degan yihiin maamulka markii aan waraysanayna la isku waraystay in aan loo ogolayn in ay ka shaqeeyaan ma annagay gaar noo tahay inaad shaqadayada xanibtaan markaan la yiri waa xanibaad xanibaad shaqo ayaa nala ku hayaa shaqadii qaranka aan u haynay iyo baaristii aan u haynay waxaa galay hakad baa galay waxaana geliyey maamulka madaxtooyada iyo askarta maamusha meesha laga galo laga soo baxo madaxtooyada waxa weeye noloshayadii iyo shaqadayadii baa halis ku jirta waana wax ayaan darro ah shaqo nadiifa oo hufan waddanka u qabta ayaanu islahayn laakiin waxaa ku timid caqabad hakad baa ku yimid shaqaalaha iyagii ayaa argagax la geliyey anigii baa si xun layla hadlay waxaa cad in aan waddankan la rabin inuu hore u maro isla xisaabtankana la meel mariyo transparencyga iyo muxuaha dib u dhiskana wax laga qabto in la isla xisaabtama la diidaya waxaa diidaya dadka maamulka ka shaqaynaya qaar ka mida ayaa diidaya shaqaalihii ayaa la handaday shaqaalihii oo argagaxsan baa xabiiska iigu soo noqday waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegayaa shaqadii aan qaranka u haynay hakad baa ku yimid baarlamaanka sharaftana waxaan ka codsanaynaa iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba arrinta inay wax ka qabtaan waan shaqayn la'nahay shaqadii qarankana hakad baa ku yimid aan u haynay haddaan hanti dhowrka xafiiskiisa nahay wuxuu ka socon la'yahay maamulka askarta maamusha madaxtooyada oo gaarigiigii iyo anigiiba dhib noo geystay sidoo kale maamulka madaxtooyada oo iyaguna wax ka qaban waaya arrintaas ma shaqayn karno meeshii kun sagaal boqol toddobaatan shantii iyo ilaa hadda aan ku shaqaynaynay shaqadeedii waa naloo diiday shaqo qaran oo hufan oo transparency ah oo middeeda kale madax bannaan inaan ku qabannaan islahayn laakiin waddanka dhib baa naga haysta inaan ka shaqayno dad baan ogolayn in la shaqeeyo shaqadii qaranku way taagan tahay hakad baa ku yimid mudanayaasha baarlamaanka shacabka soomaaliyeed madaxweynaha ra-iisul baarlamaanka waxaan u sheegaynaa in wax laga qabto arrintaa asalaamu calaykum